dhalinyarada ku nool magaalada jowhar oo ah xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen shaqala-aan baahsan ay ka jirto magaaladaas waxa ay tilmaameen in xirfadihii ay garanayeen aysan ku shaqay karin taasina ay tahay mushkilad weyn laana maanta anuu wax soo bartay aan xirfadayga aqaan aan wax walba aan aqaan aanu ku shaqaysan karin adduunya ciilkeeda weeye adduunya waxaa ka noolaana laana waxaanu soo bartay maba aanu ku shaqayn kari maahino dhallinyarada xirfad way leeyihiin laakiin in gacanta laga qabto iskiiliskooda meel loo furay ay u baahan yihiin ilaa weli waa lalayaa xaafadooda joogaan dadku waxay soo baranayaan laakiin iskiiliskooda waa haystaan shaqaan lahayn shaqala-aan baahsan ayaa haysata dhalinyaro fara badan oo ku dhaqan magaalooyinka ay ka taliyaan maamuladan shisheeyaha ku daaban ee ka jira qaybo ka mid ah dalka soomaaliya dhalintaasoo hadda la nool duruuf joogto ah kadib markii ay dowladda federaalka ku wareejisay ilihii dhaqaalaha ugu muhiimsanaa waddanka shirkada ay leeyihiin dowlada shisheeye kuwaasoo si bilaash ah iskaga qaadanaya khayraadka dalka aqooyahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa markasta dadka kula taliya in ay fadhiga ka kacaan islamarkaana ay iska celiyaan shisheeyaha khayraadkooda boobaya si ay shaqooyinkooda xur ugu noqdaan taas oo faa'iido fara badan dadku ay ka helayaan